ilmaha waa noo daaweynohan annaga waana daaweynohan ragga waa noo daaweynohan waa mahadsanyihin khayr alla asiiyo maamulkii ardayda dugsiga ilays ayaa deeq daawa iyo baaritaano u sameeyey barakacyaasha ku nool kaamka harqaboobe ee ku yaala duleedka magaalada beledweyn deeqdan daawada ayaa waxaa ka faa'iidaystay barakacyaal isugu jira haween caruur odayaal iyo hooyooyin da ah maamulka dugsiga ilays ustaad bedel cali xaanshi ayaa raadiyo beerula uga waramay ujeedka ay u sameeyeen ololahan caafimaad maanta waxaan booqasho ku soo gaarnay kaamka harqaboobe oo runtii usan ahayn markii ugu horraysan imaanno runtii marar badan waa imaanay kaamkan hadda inaan ku soo laabanno waxaa ujeedkeeda uu ahaa maadaama na soo gaartay yacni caqabadaha iyo weliba culiso ka jira kaamkan markii loo fiiro dhanka caafimaadka runtii anigoo ka duulayna arrintaas ayaa runtii waxaan soo booqanay maanta kaamka harqaboobe runtii kaamkaani waxaa ka jira xaalado aad u adag ka jiro haddii ahaan lahayn dhanka caafimaadka haddii ahaan lahayn hooy la-aan oo runtii aan ognahay in lagu guda jiro xiliyadii roobka oo dadka meeshaan ku dhaqaan ama taan halkaan joogtana runtii ayaysan haysanin meel ay ka galaan hoyga yacni hooy ay ka galaan roobka iyo qorraxda sidoo kale runtii kaamkan waxaa ka jira xaalado aad u qalifana ka jiro ama aad u adgaa ku jiro runtaas kuwaas u baahan in yani runtii gargaar bini aadam loogu sameeyo dadka ku dhaqan kaamkan kaamkan harqabo runtii qof kastoo imaada ayaa runtii dareemi karaa xaaladiisa iyo weliba culisyada ka jira annagana haddii aan nahay bahda ilays oo runtii tiim u taagan mar kastaba inay caawiyaan bulshadooda iyo weliba dadka macnaha ku nool kaamka ama meelaha markaasi ee barakacyaasha ah runtii waxaan mar walba diiradda saarnaa in aan soo booqan kaamka annagoo markaas marxalado kala duwan kusoo booqanayno qaar ka mid a barakacyaasha ka faa'iidaystay ololahan caafimaad ayaa raadiyo beerulo u sheegay in ay baahi badan u qabeen daawadan iyagoo ka mahad celiyey anigoo ah cabdimahad abwaan cabdiraxmaan waxaan u mahad celin waxaan ku sugannahay kaam harqaboobe waxaan u mahad celinaynaa iskuulka ilays oo na soo geersiiyey daawo aad aan ugu baahnayn annagoo joogno kaam harqaboobe waa u mahad celinaynaa iskuulka uleys daawada oo na soo gaarsiiyey sidaa daraaddeed waa aga mahad celinaynaa iskuulka uleys oo is hogaaminayo ardada macallin khamiis ayaa maanta noo imaatay waa mahadsan yihiin daawooyin ay noo keeneen waa qaadanohoynaa ilmaha waa noo daaweynohan annaga waana daaweynohan ragga waa noo daaweynohan waa mahadsan yihin khayr alla asiiyo maxaan kuusha ardadii ma aragtahay aad soo dhiibatayne waa mahadsan yihiin waa ugu mahad celini khayr alla asiiyo maxaan kuu sheegaayay aad bay u mahadsantihin boqol kiiba sagaashan waa u baahneen daawada u baahneen aad baan noogu baahneen anigaa kow ka ahay waxaa u baahnay waxaa ka ciyaalada ana loo daaweynoohoyo dhiiggana laaga qaadoohaya maxaan kuu sheegaayay aad baan noogu baahneen waana mahadsan yihiin khayr alla asiiyo si weyn baa ugu faa'iidaysanay aad bay u mahadsan yihiin maxaan ku iradahay ayaga iyo intii oo ka koraysaba aad baa ugu mahad celinaynaa sida caruurtaoo kaleeto sida waayeelka do'da oo kaleeto daawo aaday ugu baahan yihiin sida dumarka uurka lehoo kale maxaa ku dhaha daawo aada looga baahnaa aad baa ugu mahad celinaynaa ayagana deeqdan daawada iyo baaritaanada ayaa waxaa baahi badan u qabay barakacyaasha ku nool kaamka harqaboobe iyadoo door muhiima ka qaadan doonto horumarka adeegyada caafimaadka ee kaamkaasi